shirkii halkan ka socday maalmihii lasoo dhaafay isdhegaysi tanaasul kulligeen aan ka doodaynay danta dadka soomaaliyeed marna wixii ka soo baxayna waxaad ku aragteen warmutiyeedka iyadoo bilow ah laysugu laban doono dhuusamareeb si loo dhammaystiro wada shaqayno ka saarno marxaladda dalkeenna uu ku jiro si taariikhdu ay noogu xusto inaan nahay kuwii dalkan u horseeday midnimo iyo barwaaqo waa bilaaw shirkani laakiin horumarka maalmaha kooban aan ku gaarnay dadka soomaaliyeed u sheego in dhammaan halkan isugu timi oo uu hormuud ku yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inaan ku heshiinay inaan ka wadoon dhegaysano weliba marka aan kala aragti duwannahay si aan isugu keenno aragti midaysan oo dalka u sii horseedi karta horumarka dhaqaale amni iyo siyaasadeed oo aan gaarnay saddexdii sano iyo xoogaagii aan waxaan mar labaad u mahad celinayaa madaxda iyo shacabka reer galmudug sida sharaftale ay noo soo dhoweeyeen waxaana idiin rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan joogitaanka ay idinla joogaan martida tirada badan oo idinka caawi doonto horumarka iyo dibudhiska galmudug ereyadaas kooban ka sokow